بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay al-iqnaac wasiilatun min wasaa'ili dacwa amaba in la ysqanciyaa waa hab ka mid ah hababka dacwadda muxaadaradana asalkeeda waxaa duubay tasjiilaat uliimaan halkanna waxaa inoogu soo gudbin doonaa oo aynu ka sugaynaa walaalkeen sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد أنا قررين وحن شعلي إن كعذر دارته صاحب الفضيلة ولا العلامة ولا الشيخ منا أنا هاي لكن أنا أخوكم في الله اسكدية إنه مسألة بل أنت الله وكتسيين وحيدا كتسيه يعني مسألة إنه كور رمى إنه وأه aliqnaac ama in laysqanciyo oo qofka wax laga daadajiyo oo can tawcin garaadkiisa uu ku garto inuu raaco shayga kani inay ka mid tahay wasaa-isha ugu waaweyn ee dacwada islaamiga ay ku salaysan tahay sideedaba nahyigiiyo amarku wuxuu ka yimaada asxaabi sulطa in wax lays amro ama laysnahyiya wax layska reebo ama laysfaraa inta badan wuxuu ka yimaadaa saaxibu sulta sultadaasi ama ha ahaato suldo dowladeed ama ha ahaato suldo waalidnimo iyo aabo aabbanimo ama ha ahaato suldo cilmiya oo cid cilmi looga dambeeyo sheekh iyo tulaabtiya inta badan kuwaas baa ka yimaada arrinka loo yaqaano alamru wanahyi walaakiin mujtamaca intiisa badan iyo dadka tulaabilicilmiga ah waxa ugu weyne la gudbooni waxa weeyaan iyaga dhexdooda hadday mas'alo muran ka gashana inay isqancin karaan bulshada kalena inay ku qancin karaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa mas'aladan qancisku maanta waa masalo dad badani daraaseeyaan waa masale ay baahi u qabaan bay yidhaahdaan waa usluubka ama qaababka ugu waaweyn ay isticmaalaan cid kasta oo ka shaqaysa xuquusha iclaamiga ah miidhiyuhu miidhiyuhu afkaar buu sidaa uu rabo bulsho weynta inuu ku gediyo uu ku qanciyo waa fikrad kasto waa qaab kasto ay adeegsataa nimanka siyaasiyiintii ninka siyaasigii barnaamij buu wataa uu rabo inuu kugu qanciyo ama aada ku dooratid ama se uu kugu hoggaamiyo ninka ijtimaaciga ahi bulshada qaab buu rabaa inay u dhaqanto oo u noolaato ama mashkilaadkeeda uu xallilo ama amraaddeeda uu tusiyo uu qanciyo ninka diinta wada ama ideology wata ama caqiido wata waxa uu rabaa mabda'a uu sido inuu ummad ka dhaadhiciyo ku qanciyo ninka iclaanka sameeya iclaanku waa xayaysiiska dadka xayaysiiska sameeyaa waxa ay rabaan adoon baahnayn in lagu baahiyo oo aada waxan qaadatid yacnii iclaanka tijaariga ama iclaan xayaysiis oo dhammi wuxuu rabaa shaygan la xayaysiinaya in maankaaga la geliyo oo lagugu qanciyo ninka taswiiqa ka shaqeeya marketing shirikaadku waxay leeyihin cid la yidhaahdo suuqgeeye wuxuu rabaa shirkaddaasi wax kastoo ay soo saarta inuu ku qanciyo dadka si jeebkooda waxa ku jira ugala bixi karo ninka idaariga ee maamulo ahi waxau rabaa inuu qanciyo bulshada uu u taliyo waayo awaamirun mujtamac kuma socdo haddaad wasaarad haysatiyo haddaad shirkad haysatiyo haddaad saasaan amar ku bixiya hala yeelo qura wax laguma yeelo waxaa loo baahanya inaad fikraddan aada sido ama maamulkan aada waddo inuu ku qanacsan yahay cidda kaa hoosaysa oo can tawcin ugu fulin karo isagoo aan u arkaynin amar culus oo xagga sare kaga yimi walidaalik waxay idhaahdaan waa fanni uu u baahan yahay qof kasta oo raba bini aadam xaggiisa inuu u soo dumo amase uu u soo weeciyo waa usluub bay idhaahdaan dadka ugu baahi badan le ay ka mid yihiin culamaa'i tarbiya dadka raba dad inay rabeeyaan ee kobciyaan aabbuhu ilmihiisa inuu qancin karo macallinku ardaygiisa inuu qancin karo cid walba ciday gacanta ku haysee maamulayso inay qancin karo walidaalik maanta aqoomaha dunida lagu dhigo persuation stadis bay yidhaahdaan waa aqoon sideeda u madax bannaan oo la daraaseeyo qaabka qofka bini aadamkaa loola khitaabo loola hadlo loola xiwaartamo loo qancin karo amraaddiisa loo ogaan karo waa waxyaabaha ugu waaweyne insaanka laga daraaseeya bay ka mid tahay kuna salaysan in badan bii'aadka iyo environmentiska kala gedisan ee mujtamacaadku ay ku nool yihiin waxay yidhaahdaan inaad wax qancin kartaa amaad xiwaar geli kartaa bay dhahda waa luqatil aqwiyaa bay yidhahdaan waa luqada dadka xoogga badan lee isku kalsoon qofka mabda'iisa iyo aragtidiisa iyo wuxuu xambaarsan yahe kalsoonida ku qabaa waa luqada uu isticmaala bay yidhahdaan luqati ducafaa waxa weeyaan bay dhaha markaanaad mabda'aaga ku kalsoonayn ayaa muruqa la horraysiiya wixii lagu yidhahdaba waa laga cadhooda ila waxbaad iska ogtahay idan qofku hadduu muruqu ka horeeya bay yidhahdeen waa luqati ducafaa laakiin qofka mabda iyo caqiido iyo barnaamij ku qanacsane raba inuu suuq geeyo xiwaarka iyo qancintu bay dhahaan waa luqati laqwiya waa dadka xoogga lihi luqada ay isticmaalaan walidaalik baa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh quraysh codsiguu ka codsanayay waxay ahayd xadiidka bukhaari imaamu albukhaari fii saxiixi iyo imaamu axmed fii musnadi labaduba ay soo arooriyeen wuxuu nebigu ku lahaa khalluu baynii wa bayna annaas quraysh wax kale idinkama doonayo khalluu baynii wa bayna annaas anigaiyo dadka isu kaayo daayo aniga dadka carqalad hayga hor dhiginoo hayga teedinana ee aniga iyo bulshada ha laysu kaayo daayo oo qudhuu nebigu codsanayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waayo wuxuu rumaysnaa risaaladuu sido iyo caqiidada iyo diinta u sidaa inay mid basiidoo jilicsan oo waadixo oo cad oo aan labsiya qumuud qarqarsoodiiyo waxba toona aanay ku jirin oo qof kastoo caqligiisa iyo maankiisa qabo loo soo bandhigaa uu raaci karayo walidaalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxayna leeyahay laa ikraaha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay war diintu qasabba ma gasho baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala muctaqadku qasab ma galo qad tabayana arushdu min alghay baadinimadu iyo hanuunku way kala cadyihin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay wuxuuna farayaa markaa inaynu dadka diinta ilaahay u bandhigno oo ugu yeedhno innagoo adeegsanaynaa usluub kasta oo raaqiya ama qaab kasta oo koreeya oo bini aadam loo qancin karo idcuu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ilaahay baa inaa faraya subxaana wa tacaala inaynu dadka ugu yeedhno ilaahay diintiisa si xikmadi ay ku jirto oo shay walba halkuu ku habboonyahe la dhigayo adoo dadka waaninayo waano u sheegaya adigoo doodaadu aanay ka baxaynin inta fiican ee wax wanaagsan oo qura ku doodaya taasi macnaheedu waxa weeyaa in wax la qanciyaa waa wasiilo baynu leenahay daruuri u ah qof kasta oo daaciya oo muslima waa wasiilo qofka muslimkaa looga baahan yahay inuu u hub samaysto oo uu garan karo siduu basharka u qancin karo ama mabaadi'da uu xambaarsan yahe uga dhaadhicin karo walidaalik ayaa saxaabadii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu rabbeeye kobciyey barbaariyey ee aan khuraafo iyo wax kale toona baranin ilaahay sharcigiisa la baray gacantii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi lagu barbaariyey waxay ahaayeen dad basiita laakiin aragti muuqata oo ballaadhan basharka u soo bandhigaya waxay ahayen dad aan hanti wadan laakiin haddana caalamka usaatida u noqday macallimiin u noqday caalamka oo dhan waxay ahaayeen dad dhulkay furteen xoogoo qura aan ku furane meelay furteen aan dib uga soo noqonin waayo dadkii joogay qanciyeen oo islaamka ugu yeedhay walidaalik buu imaamu zuhri muxadidkaasi weyn ibnu shahaab wuxuu leeyahay laba sannadood buu yidhi oo muslimiintu dagaalka ay heshiis ka galeen oo ka nasteen waa xudaybiya iyo sulxu xudaybiya fatxu maka intii u dhexaysay labadaas sannadood buu yidhi ma jirin qof caqli leh ilaa iyo buu yidhi diinta wuu soo galay labadaas sannadood buu leeyahy ma jirin qof caqli leh oo saxaabadu ay la hadashay qof caqli leh oo ay saxaabadu la hadashay ilaa iyo buu leeyahay diinta wuu soo galay waayo si basiitay ugu soo bandhigeen oo qofka qancin karta oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu ku qaadan karo sulxu xudaybiya waxay ahaayeen kun iyo dhowr boqol oo nin maka maalintay furanayeenna siddeed kun toban kun oo nin oo dhadhow ayay ahaayeen yacni maxaa ciidanka faraqa intaa leeg u dhexaysiiyey waxaa u dhexaysiiyey dadkay soo islaamiyeenee diinta ku soo dareen labadaas sannadood oo qudha laba sannadood oo qudha oo dagaal laga nastay qaybtii quraysheed laga nastay oo ay noqotay inay dadka la hadli karaan oo ay noqotay quraysh iyo muslimiintu inay isdhex mari karaan quraysh baa ra'sulxarba ahayd oo hoggaaminaysay gaaladoo dhan walidaalik markii quraysh nabadda lala qaatay waxaad mooddaa carabtii ka agdhoweyd oo dhammi in badanoo ka midi inay nabaddaasi ka qayb gashay fursaddaa yar ay saxaabadu heleen waxay ka gaadhsiiyeen mujtamacoodii inay intaasoo jeer labalaabi karaan walidaalik baa waxaa lagu tilmaamaa islaamku inuu yahay diimaha ugu faafista badan leh iyadoo maanta aan cidi awood ku bixin oo xoog lagu bixin oo cid badani wadin ayuu haddana maantadan la joogo u yahay diimaha dunida ugu faafitaanka badan leh waxaynu u baahanay marka inaynu in yar isweydiinno iska nidhaahno maxaa loo baahan yahay qancintu waxaan soo qaadan doonaa dhowr aayadooda qur'aana iyo dhowr xadiid oo nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka sugnaaday intuba waxay noqon doonaan in shaa allahu tacaala qisaska ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada qur'aanka jidaal iyo xiwaar iyo maxaaja ka warramaya waa tiro badan yihi waxaa ambiye iyo qoomamkoodii war iyo hadal dhex mara ee qur-aanku uu inoo soo naqliyay waa tiro badantay laakiin meelo dhadhow ayaan ka soo qaadaya weliba si dad badani uga faa'iidaysan karaan waxaan hoos ugu sii dhaadhacaya qof weyn daaya carruur la qancinayo oo ilaahay inoo soo naqliyey qur-aanka lainoogu soo naqliyey yacni qof weyn oo caqligiisa qaba daaye xataa ilmaha yari inuu u baahan yahay in la qanciyo oo waxa la rabo in la faro ama uu fuliyo in lagu qancin karo ko waxaan soo qaadanaynaa qisatu nebiyullaahi ibraahim salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebi ibraahim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo waxyooday inuu ilmihiisa gowraco inuu ilmihiisa gowraco baa loo waxyooday waxyigaas buu rabaa inuu fuliyo in badan waxaa laga yaabaa inaan tilmaamay aayaadkan waayo waa aayaad runtii ku dayasho mudan nebi ibraahim waxaa la farayaa inuu inankiisa dilo waxaanu rabaa inuu fuliyo dilitaankaah laakiin haddana deris labaad baa laynoo dhigayaa oo ah siduu rabo inuu u fuliyo ilaahay awaamirtiisa waa inaad fulisaa waxaa malaha maskaxdeenna ku soo degdegi lahayd haddiiba aada aqbasho amarkaa ilaahay inaad fuliso oo lagu idhaahdo ku yaroo aada dhashay waa inaad dishaa meelaha isagoo maraya intaad gaaddo oo qabatid inaad birta un marisid daraadada ilaahay amarkiisaan fulinayaa ha ha tago laakiin kalsooniduu nebi ibraahim ku qabo ilmaha siduu u tarbiyeeyey kalsoonida uu ku qabo muctaqadka ilmahan yar uu ka dhaadhiciyey maaha ilmahan markii ugu horraysa ula hadlo waa ilmo uu kobciyo rabeeyo caqiide ka dhaadhiciyey kalsoonida uu ku qabaa waxay gaadhsiinaysaa marka kan mas'alada ah war ha lagu dilo ismaaciilow in negoshiyation lala galo oo wadahadal laga geliyo dabeetana intuu u yeedhay buu wuxuu leeyahy yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada tara yaa bunay ilmahaygiiyow buu leeyahy waxaa ilaahay subxaana wa tacaala riyo igu tusay wa ru'ya alambiyaa'i waxyi riyo ama waxyi riyada basharkee kale iyadu waxyi maaha riyada basharkee kale waxyi maaha laakiin waxay doontay noqon kartaa in juz min annubuwa ay noqoto waa suurtagal inay khusucbalaad iyo waxay naftu iska jeclaysatay noqoto waa suurtagal inay oo dhadhab ah inay noqoto shaydaanba wuxuu kugu cayaarayo waa suurtagal riyada qofka kale wax ka soo qaad male xataa haddaad nebi maxamed ku riyooto salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo maanta caawa aad ku riyooto oo isagoo suuraddiisii ile aad ku riyooto oo u ku yidhaahdo sidaa iyo sidaa yeel xadiid maya ma la qaadanaya xadiid maye waayo xadiidka laba soodiga sanadka u dareeriya hadduu sidiisii yahay maxaad u qaadan weyda maxaa xadiidka u shardiya sanadka culamaa'i alxadiid maxay idhahdaan maxaa shardiya raggii mustalaxa dhigan jiray maay rijaalu sanad maxaa shardiya aلdabd walitqaan inuu qofku leeyahay socankaa maaha ma tahay qof kastooo rijaali sanadka ka mida inuu daabid mutqina yahay qof hurdaa daabid mutqina ma yihi waa maya idan cadaaladiisa lama duraya bay leeyihin naqlintiisaa la duraya walidalik xadiid ma aha culamaaء اlxadiid waxay leeyihin maxay xadiid ma aha oo sidii xadiidka loogu dhaqmi maayo calaa kullin halkan waxaynu u jeednaa un inaynu tilmaamno nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ibraahiima waxaa ilaahay riyo ku tusay oo loo waxyooday inuu gowraco ilmihiisii ilmihii intuu yeedhay buu wuxuu leeyay maxay kuula muuqataa ilaahay baa saa ii waxyooday ee bal maxay kula tahay qaala yaa abat ifcal maa tu'mar buu ugu jawaabay aabbow fuli wixii alla ku faray subxaana wa tacaala satajidunii in shaa allah min asaabiriin nebi ibraahim ilmihiisa dil buu ku qanciyey saacankaa maaha tuko miyaynaan ku qancin karan innagu tuko miyaynaan ku qancin karaynin maynaan isku dayi karaynin inaynu dadka ka dhaadhicinno inay salaada tukadaan maanta hargeysa imse qofkaan tukan intee tukata intee se aan tukanin intaan tukanin iyay sugaysaa aday ku sugaysaa inteenna halka fadhidiyo in la mida bay sugaysaa idan inaynu mujtamacan qancinno oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku qancinno ambiyadii ilaahay waxay dadka ku qancinayeen aan ku gowraco ayuu nebi ibraahim ku qanciyey war birta aan ku mariya aqbal ayuu ku qanciyey innagu inaynu waar tuko iyo ilaahay ka cabso iyo ilaahay raac ku qancin kari weynaa waa wax loo baahanya inaynu dib ugu noqonno wasaa'ishaynu adeegsanayno iyo dadka saynu u tarbiyaynayno iyo khitaabka aynu jeedinayno iyo cuquusha basharku inta ay leegyihin waayo dadku waxaanay qaadi karin haddaad ka waranto ibnu mascuud muxuu lahaa ma anta bimuxadidi qowmin duul ugama duul uma sheegtid buu leeyey xadiid aan caqligoodu gaadhaynin ilaa iyo badhkood baad fitnaynaysaa haddaynu qur-aanka dib ugu noqonno nebi yacquub iyo nebi yuusuf waa laba nebi oo inan iyo aabbihiisu ah xidhiidhka laba aabbaha iyo ilmaha ka dhexeeya waxa uu tilmaamaya qur-aanku inuu xad xataa hadduu ilmahani riyoodo uu riyadiisa aabbihii uga warramo adiga riyo iyo kaaga warramayna wuxuu soo arkuun ma kuu sheega mise beenba kugu daldalaa yacni waxa weeyaan xidhiidhka aada la leedahay bay ku xidhan tahay ilmahan iyo adiga marka hore xidhiidhka idiin dhexeeya ayay ku xidhan tahay nebiyullaahi yacquub ilmihiisa xidhiidhkuu la leeyay wuxuu gaadhsiisan yihi wuxuu isha ku soo arkay iyo wuxuu magaalada ku soo arkay ka kaalaya wuxuu ku riyoodo xataa inuu uga warramayo aabihii dabeetana ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu soo naqlinayaa nebi yuusuf oo aabbihii la hadlaya id qaala yuusufu liaabihi aabat innii ra'aytu axada cashara kowkaban والشhamsa والqamara ra'aytuhum lii saajidiin aabbihii buu uga warramayaa riyadii uu arkay oo ah koob iyo toban xidig iyo cadceedda iyo dayixoo u sujuudaya inuu arkay aabbihiina wuu la talinaya markaa laakiin talada uu siiyey sidaa yeel kumuu odhanoo qura sidaa yeel intuu u tilmaamay ayuu sababeeyey qaala yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik yaa bunay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik aabba buu yidhi riyadaada walaaladaa ha u sheegi dantii uu rabay intaasay ahayd laakiin intaa kumuu daynine wuu sababeeyey si uu qancin karo wuxuu ku sababeeyey fayakiidu laka kayda waxaa dhici karta inay maxay makrin iyo dhakrin kuu sameeyaan ilmaha yar haddii la yidhaho walaaladaa inay ku dhakraan baa laga yaabaa maskaxdiisa haddana su-aal labaad baa wareegeysa maxaa adiga walaalada idin dhex yaalla ah ta dambe maskaxdiisa sii dhex wareegaysa u sii sababeeyey dabeetana wuxuu leeyahy ina ashayطaana lilinsaani caduwa mubiin wuxuu tilmaamayaa waxa kani inay tahay waxyu shayطaan shayطaan wuxuu ku akrimaya walaaladii inay tahay ilmaha kan markaa wuxuu rabaa yuusuf a inaanu riyadiisa ka warramin muu ka odhanoo qura riyadaada ha sheegin laakiin waxa uu tilmaamay riyada inaanu sheegin sababta aanu u sheegayn buu u tilmaamay oo ah kaydka in laga cabsi qabo sababta kaydka looga cabsi qabo uusii tilmaamay oo ah shayطaan inuu ka dambeeyo oo shayطaanku inuu cadow mubiina dadka uu u yahay taasi waxa ay tilmaamaysaa markaa nebi yacquub nebi yuusuf oo ilmo yara sidii uula hadlay iyo garaadkiisa sidii uu u qanciyey iyo wixii uu su-aal isweydiin sidii uga sii jawaabay waa wasiila min wasaa'il اliqnaac qur-aanku wuxuu kaloo inooga warramay weli carruurtan qaadanaya si culamaa'i tarbiya mucallimiintuna ay aada uga faa'iidaystaan aabbayaasha iyo dadka waalidkiina ay aada uga faa'iidaystaan haddii ilmo la qancinayana waxaad ka garan kartaa qof weyn inuu u baahan yahay maxay in la qanciyo innagu ilmaha awaamir baynu siinaa idan haddii ilmihii yaraa aan leeyahay ha la qanciyo waxaad garan kartaa dadka kalena waxay inooga baahan yihin qofka jaahilkaa qofka caamada ah qofka aan waxba garanaynin dadkaasoo dhan sidaynu u qancin lahayn kii waxu bilaabnaayeen ka sheekha ah mid walba usluubkaynu ula hadli lahayn iyo qaabkaynu u qancin lahayn baa laynooga baahan yahay ilaahay qur-aanka wuxuu kaloo inoogu tilmaamay nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim walaqad aataynaa luqmaana alxikma an ishkur lilaah waman yashkur fainamaa yashkuru linafsi waman kafara faina allaha haniyun xamiid luqmaan waxaan siiyey baa ilaahay yidhi xikmad dabeetana aayaad ka dambeeya aqwaashiisaa lasoo naqlinaya aqwaashaasi markaa waa xikmaddii la siiyey marka hore isagaa la taskiyeeyey murabbiga cid rabbaynaya waxaa fiican inuu noqdo murabbi musaki ah oo la garanayo oo dadku ay ku kalsoon yihiin ilmuhu rabbaynaya uu kalsooni ku qabo ilmaha aabbihii uu kalsooni ku qabo markuu musakaa yahay waxaa fudud dhegaysigu ka dhegaysanayo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inoo soo naqlinayaa luqmaan oo ilmihiisii la hadlaya laakiin intaan luqmaan ilmaha wuxuu ku yidhi la sheegin isagaa laga warramay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala luqmaan xikmad baan siiyey walaqad aataynaa luqmaana alxikma xikmaddaa waxaa ka mid a inuu yahay qof waxaan qancin karaya qof murabbiya wax rabbayn karaya qof khitaabka uu jeedinayo asxaabil cuquul ka dhaadhicin karaya walidaalik markuu ilmihiisa la hadlayay wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu leeyay id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yacidu yaa bunaya laa tushrik biاllaah yaa bunay laa tushrik biاllaah luqmaan ilmihiisii wuxuu rabaa inuu towxiidka u laqimo wuxuu leeyahay ilmahaygiiow laa tushrik biاllaah ilaahay haw shirki yeelin inta badan qur-aanku twxiid الrububiya ama ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu khaaliq yahay iyo raasiq yahay iyo mudabir yahay markuu ka warramo waxaa looga warramayaa in cibaadada loo khaalis yeelo lub lmowduucuna waa kan waayo ka kale inta badan muran kuma jiro yacquub ilmihiisii wuxuu ku leeyahay ilaahay cid kale cibaadada hala wadaajine dabeetana wuu sababaynaya ina shirka la dulmun cadiim buu ku yidhi fitrada insaanku waxay taqaanaa dulmigu inuu wax fool xun yahay ina shirk la dulmun cadiim buu ku yidhi ilaahay inaad cid ku lamaanayso isagoo isagu ku abuuray kownkanaad ku dhex noosho isagu abuuray makhluuqaadkao dhan isagu leh maamulkao dhan isagu leh haddana allihii ku nimceeyey cibaadada inaad cid kale la wadaajisaa waa dulmi waa dulmi aakhirana waa kuwa ku calaacalaya gaaladu maxay inay daalimiin ahaayeen ama inay xumaayeen ama asnaamtoodu yacnii id nusawikum birabbi اlcaalamiin waxaa meesha taalla markaa oo yacquub uu luqmaan ilmihiisa u sheegay ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn oo ilaahay subxaanaه wa tacaala xuquuqdiisa a dulmiday dulmigu wax xun inuu yahay fitrada insaankaay ku abuuranta mar labaad buu wuxuu usii tilmaamay yaa bunaya inaha in takun midqaala xabati min khardalin fatakun fii sakra aw fi الsamaawaati aw fi اlardi yaأti biha allah in allaha latiifu khabiir wuxuu kaloo u tilmaamaya yaa bunaya aqimi الsalaaة waأmur biاlmacruuf wanha can اlmunkar wاصbir calىa maa asaabak ilmahaygiiyo buu leeyay salaada og oo samaha dadka far oo xumaha ka reeb oo wixii dhibku soo gaadho ku sabir waayo buu leeyahay arrimahaasi waa arrimaha kore macaalida ahe la goosto waa waxa dadkuba uuu qasdiyo waa meesha mansilada saree la rabo qofka bini aadamkii inuu gaadho wuxuu rabaa waxaasi wuu farayay inuu wax ka reebo walaa tusacir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa dhabankaaga dadka ha u taagin buu yidhi oo ha kibri dhulkana sidii nin qooqay ha u soconnin buu leeyahy labadaa midna ha samaynin waayo ayaa isweydiin leh uu sababaynaya wuxuu leeyahay ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur ilaahay ma jecla mid kastoo faanfaan badan oo kibir badan alla ma jecla waqsid fii mashik waqdud min sawtik ina ankara alaswaati la sawt alxamiid wuxuu tilmaamay inuu si fiican u socdo inaanu qaylin oo buuqin bii-adii ilmaha yari uu garanayu tusaale ka siiyey markaa ilmaha yari bii-ada u yaqaano waxaa ka mid a dameerka cidiisu inay xuntay dameerku qayladiisu inay xuntay waa shay lad al atfaal waadix ah oo la garan karo waa shay aan ahayn wax qurux badan dabeetana wuxuu ku yidhi ha qaylini sababee ina ankara laswaati la sawt alxamiid cod la maqlana waxa u fool xun maxay sawt alxamiid aayaadka kan maxaynu u daliishanaynaa luqatu lxiwaarka meesha ku jira oo ah isagoo u tilmaamaya inuu naxariisanaya marka hore yaa bunaya yaa bunaya mid waliba leeyahy nebiyullaahi yacquub yaa bunaya buu lahaa nebi ibraahim yaa bunaya buu leeyahay luqmaan yaa bunaya buu leeyahay na waxaynu dhahnaa markaad rabto ilmaha waar kii madooba xagu ka dhacay kii digdigla yani carruurtaada tii dhacaedeynaysa adigu guriga joogta waxay ahayd inaad ilmaha yar usluub fiican aada ula hadasho waxay ahayd ilmaha inaad qancin karto waxay ahayd ilmaha inaad ammaanto wuxuu fiican uu sameeyo aad ku ammaanto gaar ahaan adigu weliba markaad ka rabtay inaad waxu sii sheegto uu sii socdo walidaalik nebiyada tan iyo ninkan saaxibulxikma markay ilmahooda la hadlayeen ee rabeen inay wax faraan oo lafdi xanaan iyo rifq iyo mawadda iyo kalgacalu ka muuqdo ah ayuu ugu yeedhaya saani lamr waxay ka rabeen bay u sheegeen ama waxay ka nahyinayeen bay u sheegeen haalit ilamri way sababeeyeen raabic ilamr sabab uu fahmi karo weliba ilmo caqligii uu qaadi karta ayay ugu sababeeyeen waxuu ilmuhu garan karo oo bee-adiisii iyo wixii uu la noolaa ka mid ah ayay ugu sababeeyeen taasi waxa ay sheegaysaa marka wasaa'iluliqnaaca ugu fiicani waxa weeyaan inaanad wax sardin uun ee aada isku daydo qofka inaad waxan ka dhaadhicin karto si uu dareemo can tawcin inuu isagu u sameeyey walidaalika haddaan xagga axaadiista u weecanno aan weli dhallinyarada joogno xadiidku imaamu طabraani fi lkabiir ku warinayo imaamu axmedna musnadkiisa uu ku warinayo sheekh ilalbaanina saxiixada uu ku soo saaray saddex boqol iyo toddobaatan silsila saxiixa waa xadiidkii ninkii dhallinyarada ahaa ee nebiga u yimi salawaatu اllaahi wasalaamu calayh can abi umaamata qaal ina fatan shaaban ata الnabiy salى اllahu alayh waalih wasalama faqaal yaa rasuula allah i'dan lii bizina saxaabigakani wuxuu sheegayaa in nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin dhallinyari u yimi oo uu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow aniga zinada in fasax laysiiyaa baan rabaa wiilka kani wuxuu dalbanayaa fasax fasaxaasi wuxuu u doonayaa isagiiyo hablaa inaan la kala dhex marin dabeetana dadkii way ku soo jeesteenoo waa la dagaalay faaqbala alayh faaqbala alqowmu calayhi fasajaruu waa dagaalameen wa qaaluu mah mah waxba ku hadlimaysida aamu baa layidhi majlis nebi maxamed fadhiyo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo saxaabadii fadhido haddii mid uun bal majliska adigoo fadhiya qiyaaso mid uun intuu halkaa ka soo galo u yidhaahdo zinada iyo ogolow nebi maxamedow yacni sawirkuu kula yeelan lahaa yacni nebiga ka kaale salawaatu ullaahi wasalaam majlis nin caalimi fadhiyo oo ardadiisi iyo xertiisina fadhidaan nin soconayo intuu yimaadon uu yidhaahdo sheekh anigu waxaan rabaa in zinada lay ogolaado yacni wax qariiba oo lala yaaba bay ahayd walidaalik bay saxaabadii meesha fadhiday intay dagaaleen mahmah leeyihin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yidhi udnu soo dhaweeye soo dhowow buu ku yidhi laguma qaylin laguma buuqin soo dhowow baa lagu yidhi wiilkii uu soo dhowaado nebiga hortiisa la fadhiisayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu hortiisa fadhiistay buu wuxuu nebigu ku yidhi luqatulxiwaar buu u bilaabay markaa waa mamnuuca ha u noqonin arrinkaa laguma odhan waxaa loo tilmaamay in la qancin karo wuxuu nebigu ku yidhi atuxibuhu liummik arrinkan aad ka warramaysa ee zinada ah hooyadaa ma la jeceshay buu nebigu ku yidhi wiilkii wuxuu yidhi laa laa wallaahi jacalanii allaahu fidaak maya ilaahay baan ku dhaartay alle madax furashadaada ha iga dhiga buu leeyay nebi maxamedow wey inaanan la rabin hooyaday arrinkaa in lala soo agmaro qaala wuxuu nebigu ku yidhi markaa wala nnaasu yuxibuuna liummahaatihim dee dadka kalena hooyooyinkood lama jecla buu nebigu ku yidhi wiilkii buu haddana la hadlo wuxuu nebigu ku yidhi atuxibuhu libintik libnatik inantaada ma la jeceshay hadaad inan dhasha inantaada inay zaaniye noqoto ma la rabtaa wiilkii halkii buu maray may buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaanan rabin marnaba inantayda in cidi soo dhinac marto qaala walaa nnaasu yuxibuuna libanaat dadkuna hablahay dhalaan ninna lama jecla buu nebigu yidhi wiilkiibuu la hadlo wuxuu ku yidhi walaashaa ma la jeceshay may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ilaahay baan ku dhaartay inaanan walaashayna inin soo agmaro rabin wuxuu ku yidhi nebigu dadka kalena lama rabaan hablaha walaalahooda in cidi soo agmarto ma la rabtaa buu ku yidhi eeddada may buu yidhi dadka kalena eeddooyinkood lama rabaan buu nebigu ku yidhi ma la jeceshay buu nebigu ku yidhi habaryartaa may buu yidhi wuxuu nebigu ku yidhi dadka kalena habar yartood lama rabaan ninkan intii caar u ahayd intii haweene ku ag wareegsanayd oo dhan baa loo tilmaamay oo ah hooyadii tuu isagu dhalay tii la dhalatay tii eeddada u ahayd tii habaryarka u ahayd intii ku xeernayd oo dhan buu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intaa midnaba miyaad rabtaa buu leeyahy in laga sinaysto may buu tilmaamay intaa midnaba ma raba inay zina aragto wuxuu nebigu markaa u sheegayaa intanaad ku socotaana ninunbay intaa midunuti ninunbay habaryartii ama hooyadii ama eeddadii ama walaashii ama inantiisii tay qof muslim oo kaleoo meesha jooga ayuunbay walaashii iyo habaryartii iyo eeddadii iyo hooyadii tay walidaalik intaa markuu nebigu ku yidhi ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi intuu gacantiisii saaray wiilkii ayuu duceeyo wuxuu ku yidhi allaahuma kfir denba waطahir qalba waxasin farja saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu leeyahy falam yakun bacda dalika alfata yaltafitu ilaa shay nebigaa u duceeyey markaasoo wuxuu ugu duceeyey ilaahu dembigiisa dhaaf qalbigiisana u daahir yeelo u nadiifi farjigiisana u dhowr saxaabigii xadiidka warinaya wuxuu yidhi wiil kaasoo gabadh dambe hadal hayaba lama arag xagga hablaaba isagoo eegaya lama arag yacni wiilkani waxa uu doonayay uu fasaxa uu rabay zinay ahayd laakiin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu rabay inuu ka qanciyo zinadu inay wax xun tahay wuxuu rabay inuu ka qanciyo zinadu laxdada ninkiiyo gabadhu isu tegayo qura inaanu eegin inuu eego cilaaqaadkiiyo xidhiidhka bulshada ka dhaxaynaya in loo tilmaamo sida aada u gooyn lahayd ama ay kuula fool xun tahay inta adiga kugu wareegsan in cidi soo farageliso inaad u dareentid inay fool xun tahay adiguna xaggaad ku socoto qof kaloo muslima inay saa ugu xeeran tahay inay qof kaloo muslima habaryar hooyo eeddo walaalya inan inay u tahay qofka muslimkee taa rumaystaa wuxuu garanayaa xidhiidhku mujtamaca la leeyahay marka walaalkii inaanu walaashii u weydaaran walaalkii inaanu hooyadii u weydaaran walaalkii inaanu eeddadii weydaaran maadaama aadaad ba rabin intaada in cidi soo dhaafto ama ay kuu soo wareegto sidaas daraaddeed waxaynu xadiidka ka arkaynaa isagoo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin shaaba oo u qasdiyey in haween loo fasaxo la hadlaya qaabka uula hadle wax uga dhaadheeyey haddaynu axaadiista nebiga eegeegno maalan xadiidka imaam albukhaari iyo muslim abu daawuud ibnu maaja iyo kayrkood imaamu axmed iyo maalik iyo kayrkoodba soo wariyeen xadiid macruufa xadiidkii inta badan baabilqiyaaska culammadu ay soo daliishan kareen acraabigii reer banu fasaara nin acraabi oo qabiilkaa ka tirsan baa nebiga u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shuraaxi lxadiid waxay ku tilmaamaan in la odhan jiray damdam ibnu qataada ninka acraabiga ee bani fasaara ka tirsan ayaa nebiga u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo haweentii aan qabay waxa ay furaashkaygii ku dhashay ilmo madow aniguna naftayda yacni waan inkiray culammadu waxay leeyihin waa min baabi tacriida maaha inkiraaduu yidhi maan dhalin laakiin qadfi muuqdana maaha bay leeyihin waa tacriid wuu guud maray waa u dacaldhabay muxuu dacaldhabayaa ninkani ninkani wuxuu leeyahay anna ninkaa cad baan ahay gabadhayduna waa ila mid inkastoo qurtubi uu naqlinay inay gabadhu madoobeyd laakiin shuraaxda kale waa diidan yihin ayankan waayo gabadh madoobay inay ilmo madow dhashaa dee wax la garan waayo maaha walidalik baa qurtubi lagu radiyaa ninka kan carbeed waxa uu sheeganayaa haweentiisii inay ilmo aan midabkii uu isagu lahaa lahayn inay dhashay ilmo madow oday iyo islaan carbeed de waxaa laga eegayay inan midab carbeed leh inay dhalaan saxinkaa maaha inan midab carbeed leh inay dhalaan laakiin waxaa meesha tan yimi ilmo aan midab kaa wadan ee midab ka gedisan watoo madow ninkani markaa wuxuu leeyahay gabadhaydiisaa ilmahaasay dhashay aniguna ilmahaasi yacnii kalsooni kuma qaba buu tilmaamaya ninkan waxaynu nidhi waa nin reer baadiye ah nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ninkani luqaduu fahmayuu markaa kula hadla luqadii baadiyaha wuxuu ku yidhi nebigu war geel ma leedahay buu yidhi hallaka min ibil geel ma leedahay buu ku yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninkani wuxuu yidhi nacam geel waan leeyahay famaa alwaanuha buu nebigu yidhi geela aada leedahay midabkiisa ka warran buu ku yidhi qaala xumrun geela aan leeyahay waa geel cascas buu yidhi geel casaanka ee carabtu jeceshay ayaan leeyahay buu yidhi qaala wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hal fiiha min awraq midabka warqaaga ah wax lema ku jiraan awraqu waa caddaan madowuu ku jiro yacni waxay yidhaahdaan waa midabkan xamaamku uu leeyahy xamaamka alwarqaaba af carabigaba lagu yidhaahdaa midabkan uu xamaamku leeyahy oo kale wuxuu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh war kuwa midabka xamaamka oo kale leh caddaankaasi madowga uu ku dhex jiro geelaaga ma ku jiraa buu ku yidhi ninkii wuxuu yidhi haa waa ku jiraa ninkii geela cascas buu sheegtay haddana markii su-aasha la weydiiyey wuxuu sheegay geeliisa inuu ka mid yahay midab aan casaankii ahayn ee ah midabkaasi madowga ramaadiga midabkaasi dambaska u eg oo kale geel ahay inuu ku dhex jiro dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi xagguu ka yimi ilan geelu casaan buu ahaaye midabkan kale xagguu ka yimi ninkani dee geela waa waabtiriya oo waa yaqaanaa awrka dhalay iyo qaabku geelu isu dhaliyo baabka kan waa u hiddo tiriyo firkeedii horuu ka warramo wuxuu yidhi waxaa la arkaa lacallahu nasachu cirq inuu cirq hore asal hore inuu jiitay baa la arkaa buu leeyahy yacnii hiddasidayaashii geelane hore in qaar midabkan lihi ku jiraan baa suurtagala buu leeyahy markaa geeliisii buu u abtirinaya wuxuu leeyahy waxaa la arkaa hiddo hore inuu jiro fir hore oo geelani uu lahaa oo midabka kani inuu jiro nebigu markaa kama waalina wuxuu idhi waladkaagana lacalahu nasachu cirq isna waxaa la arkaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cirqi hore inuu jiitay yaa kaaga warramay adiga ayaydaadii afraad inay madoobayd ama awowgaagii shanaad inuu madow ahaa ama yacni dadku saanunbu isu soo dhalayay walidaalik ma odhan kartid reerkii inaan tima adag baa kusoo kordhay aniga iyo islaantubana waa tima jilecsanne awowgaabaa tima adkaan kara ayaydaadii horaa tima adkaan karta yacni mujtamac weligii buu isu soo dhalayay daliil maaha un inaad tidhaahdo kalarkan kalar aanu ekayn ama timahan tima aanu ekayn ama midabkan midab aanu ekayn baa meesha ku soo kordhay daliil maaha walidaalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ilma odagan reermiyigaa wuxuu u tilmaamay ilmihiisa kan inaanu inkiri karin inaanay sugnaynna sidaa geelaaga cascasba uu uga mid yahay geelaasi awraqa ahi uu uga mid yahay inuu ilmahaagana ku jiri karo mid aan hiddaha adiga iyo islaanta sidanin ee hiddihii dadkiinnii hore sitaa inuu ku jiri karo walidaalik firku inuu saatan idan muu odhan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninka kan war ilmahaadaa dhalaya hayso ama ilmaha haddaad dafirayso kaalaya leecaan baa laydinku yeedhayaaye ee ninkani isba waa yaro usluubeeyo muu odhanin si toosa gabadhani waa zaaniyad iyo waa warkaa si toosa umuu odhane inuu wax fahmi laa yahay unbuu caddeeyey laakiin qadfin maaha bay culammadu yidhahdaane waa tacriid buu meesha tan sameeyey nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu isku dayay inuu ninkan ka qancin karo warka kan sidaa awgeed iqnaacu waa wasiila baynu leenahay aada loogu baahan yahay waxaynu leenahay waa luqat alaqwiyaa waa qofka kalsoonida isku qabaa afka uu adeegsado ee uu mujtamaciisa ugu yeedho waxaynu garan karnaa dagaalkii markuu dhacay maka markii laga tegey ee xuneyn la furtay ee xoolo badan la soo helay nebigu xoolihii buu qaybqaybiyey markuu xoolihii qaybiyey wuxuu xoolihii aada u siiyey nimankii mu'allafada aha kuwii diinta hadda soo galay ee diinta la jeclaysiinayey ayuu xoolo badan siiyey yacnii qaar baa ka mid ahaa hunguri uu keenay laakiin markii dambe islaam rasmiya noqday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wax iska siiyey markaa nimankii quraysheedee hadda soo raacay uun boqol boqol buu ku tahay abu sufyaan buu boqol siiyey markaasuu inankiisii mucaawiyo keeno markaasuu boqol siiyey mid kaluu keenayo markaasuu isna boqol siiyey yacni abu sufyaan iyo labadiisii wiil buu saddex boqoloo halaad siiyey safwaan ibnu umaya yimo waa la siiyey sidii uu geeli u bixbixinayey oo dadkii uu ka dhergiyey cuyayna ibnu xusn yacni rag badan buu nebigu xoola siiyey cabaas ibnu mardaas waaba kii gabayga ka tirinayey markii isagaa konton la siiyo dabeetana mid kaloo boqol la siiyey buu ka gabiyo uu leeya ilaahay rasuulkiisiiyo isna igama fiicnay aabbihiin aabbahay kama fiicnayna maanta hayga hoosaysiin ayuu nebiga ku lahaa dabeetana isna nebigu wuu siiyey xoolaha badan markuu bixiyey ansaar waxba ma siinin ansaar oo nimankii markii ay qurayshi eriday nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh soo hooyey ee u dagaalamay dabeetana dacafadii rag ka mid ah ayaa war isla dhex maray sheegaya kuwii seefaha iyagu dhiiggoodu ka da-ayeyna xoolaha la siinaya annagii ku dhimanayna cid waxba nama siinin waxay leeyihin kuwa seefta iyadu dhiiggoodiiba kama engegin bay leeyihin qoladan quraysheed seefaha iyaga dhiiggoodii weli kamuu engeginoo waxba annaga nama soo gaadhin kuwii hadda aanu laynayne gaalada ahaana waxbaa la siinaya warka ah oo nuxnuxaa soo kordhay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sacad ibnu cubaar raggii waaweynaaye ansaar ka mid ah buu u yeedhay dabeetana wuxuu yidhi arrinkaas ma jira waa jiraa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi iigu yeedho ansaar halkaas iigu soo wada ururi buu yidhi ansaar baa loo tago waxaa la yidhi nebigaa idin yeedhaya waa la soo ururiyey iyagoo meel keligood fadhiya ayuu nebigu usoo galay wuxuu yidhi cid kale miyay idinku jirtaa way seegeenoo waxay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow midiinana dhashaa jooga cid kale ma joogta bay idhaahdeen ka inantu dhashay reerku ka mid yahay buu nebigu ku yidhi kan inantu dhashay reerku ka mid yahay yacni waa iska soo koobaya axaadiisu saxaaxay ku taalla kan inantu dhashay reerku ka mid yahay buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana wuu hadlay nebigu wuu la hadlay xoolay ka cabanayeen laakiin wuxuu u galay buu nebigu sheegtay wuxuu ku yidhi war miyaanan idinku baadiyo idin helin oo ilaahay gacantayda idinku hanuunin miyaanan idinkuo islaynayo mutafariqiina aanan idiin imanin oo ilaahay gacantayda idinku midaynin wuxuu u galu nebigu sheegtay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ansaari markaa way isxasuusatay dabeetana way ooyeen markuu nebigu eray yidhaahdaba markuu la hadlay hadlay buu nebigu wuxuu yidhi alaa tujiibuun maxaa iigu jawaabi weydeen waxay igu jawaabaan markuu nebigu mid sheegtaba waxay idhaahdaan ilaah iyo rasuulkiisaa gallad leh allaahu warasuuluhu aman ilaah iyo rasuulkiisaa manna sheegasho leh gallad sheegasho alliya rasuul baale bay idhahdaan dabeetana nebigu wuu la hadlo maa sheegataan buu ku yidhi haddaad rabtaan buu nebigu yidhi waa odhan lahaydee sidaa iyo sidaabaa odhan lahaydeen riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan inuu ku yidhi haddaad doontaan waxaa odhan lahaydeen miyaan iyadoo tolkaa ku soo eriyay aanad noo imanin waanan anagu ku soo hoynin miyaan iyadoo dadba waranka kugu hayaan aanad noo imanin waanan ku difaacin yacni idinna waa sheegan lahaydeen buu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin diinta ilaahay iyo naxariista iyo islaamnimada iyo wuxuu u keenee kala weynaaday walidaalik waxoogaagi yaraa ay islaamnimada ku taageereen ma aha wax weyn oo la sheeg sheego islaamka nimco ka weyni ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala nimco uu bixiyo waa ta ugu weyn nimco alla bixiyo waxaa laga yaabaa dadka meelahan joogayo somalilan inay soo haystaan dad faqoro oo baahano bal maraykankana waxa alla siiyey baa laga yaabaa inuu ku idhaaho war dadka naarta ku socda lama yidhahde waxa alla siiyey adoo ilaahay rumeeyey haddaad wixii alla ku siiyey baa arki weydo oo qaaruun intii alla siiyey aad aragto adaad jabaya qaaruun bay qaar yidhaahdeen bal waxaa alla siiyey eega nimco alla bixiyo islaamnimiyo iimaan baa u weyn nimco alla bixiyo subxaana wa tacaala iimaan baa u weyn intaad iimaankaba arki weydo in waxoogaa xoolaahi kuu muuqdaan waa dacfun fi liimaan waa caqiidadeenna aan weli dhisan waa iimaankeenna aan weli kor noqonin waa waxaynu hayno inaan weli fahmin walidaalik nimanka kani wuxuu nebigu bixiyey xoolay ahaayeen laakiin wuxuu isagu keenay diin bay ahayd wuxuu bixiyey xoolay ahaayeen wuxuu isagu keenay se diin iyo caqiiday ahayd iyo dadka kan cidhibtooda dambe inaan la fiicnaysiiyo subxaana wa tacaala waxay iyagu u geysteen waxay ahayd inay seeftooda iyo waxoogaagii xoole ay haysteen isla dhinac taageen laakiin waxay u arkaan intaasi in la sheegaba inaanay ahayn marka la dhinac dhiga maxay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii marka nimcada alla dhammaystiray la sheego wax la dhinac dhigaba inaan ahayn walidaalik nebigu si uu qanciyo kamuu hadal nimankan anaa intaaiyo intaa siiye anaana ilaahay rasuulkiisiiyo idinku maxaa uga daba hadlaysaan kuma odhan wuu lahaa inuu yidhahda anaa quraysh intan siiyey anaana ilaahay rasuulkiisiiyo wax qaybinaya maxaa idinku uga daba hadlaysaan maa sugtaan waxaan idin siiye kuma odhanin ee wuxuu u tilmaamay si uu u qancin karo in shaydaan fudaydsaday ee inay dareemaan wixii uu isagu keenay inay ka weyntay xoolahan iyo waxaan oo dhan walidaalik buu wuxuu kala hadlay waxay ku sugnaayeen iyo wuxuu isagu keenay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wixii alle u soo dhiibay ee u keenay inay waxa ka ka weynaayeen idan may argagax gelinin nebiga inay dadcawdaan ama xoolo la-aan sheegtaan ama wax sheegtaan waayo luqatu laqwiyaa buu rumaysnaa alxiwaar inuu qancin karuu rumaysnaa inuu wuxuu sidaa ka weyiin wax kasta oo loo sheegta buu rumaysnaa walidaalik warkoodii wuxuu ku koobnaaday inay yidhaahdaan allahu warasuuluhu aman alle iyo rasuulkiisa ayaa gallad sheegasho iyo manad sheegasho mudan markay arrinkaa yidhaahdeen buu nebigu u duceeyey wuxuu ku yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lowla alhijra lakuntu imra'an min alansaar haddii hijrada lala yahay buu nebigu yidhi waxaan ka mid noqon lahaa nin ansaarta ka mid ah laygu tirin lahaa dabeetana nebigu wuxuu u duceeyey dadku hadday waddo maraanna buu yidhi ansaarina waddo ay ka baxdo waddada ansaari martaabaan mari lahaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aniga dabadayna buu yidhi waxaa arki doontaan asra badan iyo wax badan oo laydin fogeeyo oo laydinka horu marsada baa arki doontaan ee sabra buu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaa iyo inta xawdkayga kaga soo aroori doontaan allaahuma arxam ilansaar warxam wuxuu nebigu u duceeyey markaa ilaahu ansaar u naxariiso oo ilmahay dhasho u naxariiso oo ilmahay sii dhasho u naxariiso ayuu u duceeyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh deetana wuxuu ku yidhi miyadan raalli ka ahayn dadkuna inuu xoogaaga xoolaha ee baciirka iyo shaadka kaxaysto idinkuna ilaahay nebigiisa inaad la noqotaan raalli baanu ku nahay bay yidhahdeen waxaabay islaahayeen haddii maka la furto arnu nebigu iskaba degaa maka oo halkan degaa wuxuu yidhi dadkuna xoolaha iyo waxoogaagaasi ha qaataan idinna ilaahay rasuulkiisu ha idin raaco oo ha idinla noqdo oo maka ha ku noqdo waxaan leenahay xiwaarku marka waa luqada uu u baahan yahay ninka siyaasiga iyo qaa'idka ummadda u taliya wax ka sheega dadku wuu tiro badan doonaayo inuu qancin karo waa luqada uu u baahan yahay ninka macallinka iyo waalidkaahi ilmaha iyo dadka ay hayaan uu u baahan yahay inuu ku qancin karo waa luqada uu u baahan yahay ninka iclaamiga ahi jaraa'idka iyo t v-ga iyo intan wada si uu barnaamijku wado dadka ugu qancin karo waa luqada uu u baahan yahay ninka baaca mushtarka ahi si uu dadka jeebabkooda u baadhan karo waayo adigoo aan waxba rabin inaad iibsato ayuu suuqa kugu kalifayaa iyo warka la sheegaya iyo waxa kale inaad waxgadato taswiiqa waxay gaadhsiiyeen xad ay ka dhigeen inay class mujtamacuu yahay oo haddaanad waxyaabaha qaarkood iibsanin oo guriga dhigan aad sodhanaysa armaa lagu yaro maagaayo dadkaba ka hoosaysa un asxaabtaada inaad la mid noqoto unbaad wax badan oo kale u iibsanaysaa waa la iska dhaadhiciyey inaad dabaqadaa ku biiri karto idan insaanku bayn leenahay aslan ilaahay baa ku tilmaamaya innahu kaana daluuman jahuula saaxib adulmi waljahli inuu yahay jahli qof ku suganna wax ma arko laakiin alcilmu waalcadaala ayaa labada tan bedela qofku markuu wax ogaado buu qanci karaa qofka haddaan waxba loo sheegin ma qanci karo haddaad tidhahdo wadaadaanu halkaasaan marinay dadku maxay noo raaci waayeen bal faasiqiintanun la daba socdoday faasiqaasi warkiisii fisqiga ah isagiiyo shaydaanba isugu tagoo dadka ugu yeedh laakiin adigu haddaad dadka la hadli weydo sheegi weydo mabda aad rumaysan tahay u tilmaami weydo akhriya adduun wuxuu naxariistu ku jirto muxuu kugu raacaya ma feedhuu kaa garanaya qofka bini aadamkaa waxaad u fiirsataa xiwaarkii dhex maray nebi muuse iyo khidir khidir iyo muuse maxaa dhex maray waxbaan kaa baranayaa buu yidhi aan ku raaco qisada dheer ma rabo qisadoo dhan inaan ka warramo laakiin waxaan rabaa mawduca shaahidka aan ku socdoon inaan tago uu raacay wuxuu ihi niyo hadaad rabto inaad wax iga barato waxba hay weydiinin ilaa anugu kuu warramo mooyaane anoo anugu warramo mooyaane adigu waxba hay weydiinin buu ku yidhi waayahay buu yihi waa sabraya waa ku sii adkeeya armaad sabrika m waa sabrayaa buu yidhi waa ku raacayaa waa sabraya waa tii la socday ee uu doon dalooliyey ee la socday ee uu ilmo dilay ee la socday ee uu derbigii qoladii waxba siin weyday uu derbigii u toosiyey mar kastoo uu ficil sameeyaba wuu murmayey oo wuu inkirayey maxay nebi muuse akharaqtahaa lituqriqa ahlahaa laqad ji'ta shay-an imraabulaha waar ma waxaad daloolisay doonta tan si aad dadka u halaagto waxaad la timi buu leeya arrin aada u fool xun warsoonigii ku yidhi buu yidhi maya ii dulqaada buu ku yidhi waa u dulqaata wiilkii markuu dilay haddana wuxuu yidhi aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafs laqad ji'ta shay-an nukra ma naf baa dishay iyadoo aanad waxba u dilinin arrin aada u fool xun laad la timi ballankii horeu haddana xasuusiyey waa la socday haddana markii uu derbiga toosiyey muxuu ku yidhi low shi'ta latakhadta calayhi ajra nimankii waxba ina diyaafada inoo diiday haddaad doonayso waa toosin lahay saddexda goorba wuu inkiray laakiin markii la kala tegayey khidar wuu warramay warkii wixii aad garan weydaan kuu sheegaya dhegaysa buu yidhi wuu sheegay doonta tana masaakiin baa lahaa buu yidhi waxaa ka dambeeyey boqor doonyaha dhaca dabeetana waxaan u sameeyey maxay inay u badbaado daraaddeed baan u dalooliyey muxuu u tilmaamay muuse ma murmay markii arrintaa la sheegay maya aqoon darradu murankay dhashaa haddiise qofka wax loo sharxo wuu qancaa nebi muuse markii hore qadiyadda tan wuu inkirayey oo wuu diidanaa laakiin markii la sharxay wuu isdhiibay qur-aanku inooma sheegin war dambe muuse ka soo baxay macnaheedu wax weeyaan wuu isdhiibay markuu ka murmayey qur-aanku wuu inoo sheegay laakiin markii la sheegay la yidhi caynkaa iyo caynkaas ahayd war dambe kamuu keenin walidaalik waa inaad dadka qancin kartaa wakhtaa soo mari kara bulshada ninka caalimkaee muslimka ahi adigoo axaadiis aad arkaysay uu khilaafay sababtuna ay tahay laba shar unbuu kala doortayba mar baa jiraan khayrba meesha oolin ee waxaa la kala dooranayaa laba shar ay tahay khadar muxuu kala dooranayay laba shar oo maxay ah in doonta la qaado boqorku qaado iyo iyadoo looxla inay masaakiinta u hadho labaduba soo shar maaha masaakiinta doontooda in la dalooliyo iyo in laga qaado labaduba waa shar laakiin labada kee la qaatay markay noqoto in labadaa mid un lagu dhaco waxaa la qaatay inay iyadoo iska looxlaa la wato idan meesha ma taallo ummadda waxeedaa daloolinaysaa in la dalooliyaabaaba marka ka naf la biday in la dalooliyo ayaa marka ka naf la biday idan khadar wuxuu sharxayaa waxaanu muuse ogeyn buu u sharxayaa si uu u qanciyo muuse intaanu wax ogeyn wuu murmayey laakiin markii wax loo sharxay wuu isdhiibay mujtamacu intaana ilaahay diintiisa ogeyn waa idinla murmayaa intaanad qur-aanka ka warramin waa lagula murmayaa intaanad sunnada nebiga ka warramin waa lagula murmayaa laakiin adaa lagaa rabay inaad qancin karto oo soo bandhigi kartid ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo siday yihiine bayinkaa haddaad u soo bandhigto adoon waxba hiif iyo dagaal ku darin aayar bay dadku raacayaan waa kaasi imaamu zuhri uu ku tilmaamaya muddadaa yaree labada sannadooda qof caqli lhima jirin oo lala hadlay buu leeyahy ilaa iyo islaamnimada wuu raacay ama se wuu aqbalay waxay leenahay marka qolada tan ka waranta mawduuca conversuation studieskuba waxay yidhaahdaan aliqnaacu bay yidhahdaan alquwa almafquuda weeyaan bay yidhahdaan waa xoogga lala-yahay bay yidhaahdeen iqnaacu waa xoog lala-yahy waayo inaad qofka qasabto waxaa ka roon inaad qancin karto uu candawcin kuu raaco isagu isagoo waxaan ogol ina uu sameeyo waa waxa u dhexeeyaba len futuuxaadkii islaamiga ah iyo futuuxaadkii isticmaaliga ahaa isticmaalku duni buu gumaystay laakiin dadkii way kaceen oo way iska rareen ama islaamku dhulkuu furtay wuu ka dhaadhiciyo dadkii way islaameen oo diintoodii bay qaateen bal e qaar baa luqaadkoodiiba ilaabay oo qaatay luqadii qur-aanku uu ku hadlayay luqaadkoodii asalka ahaaba ilaabay oo qaatay luqadii uu qur-aanku ku hadlayay kullu daalik ambiyada waxaa loo soo dhiibay waa xujaj iyo baraahiin gaaladii kufriga ku dhawaaqaysa ilaahay wuxuu ku yidhi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi qul haatuu burhaanakum waaba dhibta muslimka haddii xorriyo la helo aada qowlkaaga sheegan karto baatilku wuu baaba-aya waayada qaarkood ducaadii waxay isweydiin jirtay yaa mar uun gaadha meel aan cidibo ku xadaynayn waxaad doonto aada sheegayso laakiin markay heleen waxaad moodaa dhanka baaxmustarka iyo dhaqaalaha inaynu fursaddii ku qaadanay fursaddii inay noqotay maxay fursa iqhtisaadiya in looga faa'iideeyey aan looga faa'iideynin maxay fursa dacwiya wixii la tamaninayey masaajid iska bannaan yaa hela waa kuwa wada haawanaya masaajidda hargeysa yaa mar uun dadka hadalka u fasaxa laysu fasaxaya maxaa qabateen yaa mar uun caynkan yeela waxaa muhimkii wuxuu yihi basharku waa basharkii bal ee rasiid islaamiyaad adigu haysataa waa dad muslimiina waa dad muslimiin oo u baahnaa in la jafo oo kuwa caqiida xumadu hayso laga jafo boodhka oo la yidhaha war ilaahay keligii baryo alla ka dambeeyo caabuda oo kuwa mabda'a cilmaaniyadu waxoogaaga ku dacal dhabtay laga jafo oo la yidhahdo rabu samaawaati cidina kama xakiimsana cidina kama cilmi badneen khibrada bini aadamku waa in yaree ilaahay tiisa raaca walaa yunabi'uka midlu khabiiraad tidhaahdo oo kuwa shahwaatu nafsigu hayso loo tilmaamo maladaadku waa afka iyo dhadhanka eh caloosha markay tagto digirtii iyo baastadu waa isku dhadhan uune waa isku noocuune ilaahay ka cabso haddaad digir heshana iyada cun haddaad biise heshana iyada cun inta dhadhankuunbay kala gedisan yihiin caloosha isku si unba ugala baxaa faytamiinka iyo brotiinka iyo intay u baahan tahay oo qof walba loo caqli celiyo oo loo tilmaamo dadkoo in badan la xasuusiyo haadimu ladaat geeriye inay dambayso hargaysadaa dhalaalaysa idiin muuqata raggii dhistay magaalada dhinaceeda waa kuwa caamiray imakana soo maydan maqal uun hargaysa meel wax lagu xabaalaaba lala'yay xabaalihii tiro bateena mid waliba buuxsantay yaa camiray xabaalaha kan raggii daarahan dhista camiray hargayso dhan raggii dhistay magaaladan kale dhinaceeda aan cidiba ka warhaynin bay iminkana camireenoo joogaan adna tanuunbaad berri camiraysaa magaaladan labaad ee hargayse ku dhinac taalla aan cidina daar uga muuqanin tanuunbaad sheegsheegtaane tan miyaad cid sheegsheegta aragta cid ka warranta ragga ku jira miyaad garanaysaa imisaa hebel iyo caaqil iyo oday iyo caalim iyo nin la garanayo ku jira imisaa fariid iyo nacasba galay imisaa dayda iyo mid kasii liitaba galay waxaasoo dhammi waa magaaladii hargayse dadkii dhisay walidaalik tan daartu yay kuu muuqane tan ciiddi iyo boodhkiiyo dhagaxalana arag waxays odhaneen maanaa daarba dhistay maad loo ordi xabaalba maadaa dhistaa kaa horraysa xabaal waxaad ku tegi lahayd idan mujtamaca inaynu waxu sheegno oo ilaahay kitaabkiisa sheegno oo bulshadan qancin karno oo waxa ku hor taagane koowaad waa jahliyo jahliga aad faydi karto ayaa muhima luqadaynu u baahanay waa taasi nebigu lahaa khalluu baynii wa bayna annaas war aniga iyo dadka isu kaaya banneeya waxyaabahan aadka ula yaabo waxaa ka mid a sheekh jacfar idriis axad alculamaa'i almuslimiin maraykanka brofessorka ahaan jiray ayaa wuxuu ka warramayaa daaci nin madoowoo soo islaama oo muslimiin laba saddex sannadood buu islaam ahaa waxaanu leeyahay wiig kasta saddex qof in ka badan ayuu diinta soo geliyaa haddaad tidhaha saddex qofoo quduu soo geliyaa diinta sanadku waa labiyo konton wiiga sanad kasta boqol iyo lixdan qof buu ku soo daraa muslimiinta muxuu qabtaa dhowr nin buu kaxaystaa wuxuu yidhahdaa inasaara waa magaalooyinka waaweyn ee maraykan new york waa baxaa wuxuu u baxaa buu leeyahay waddaduu maraa dadka waddada marayuunbuu gacanta qabtaa buu yidhi ka ugu horreeya ka soo horbaxunbuu gacanta ku dhegaa wuxu yidhaha war ma islaamaysaa qof waddada maraya hadaad gacanta ku dhigto tidhaa war ma islaamaysaa ma wax xunba maha wax xun macnaheedu waxaa laga yaaba inaynu kaba khajilayno inaad qof waddada maraya tidhaahdo war ma islaamaysaa laakiin ninka kani kalsoonidaas buu isku qabaa inuu ilaahay diintiisii xambaarsan yahay dadkan maraykanna inay luusan yihiin dabeetana intuu soo baxo masaajidka baxo qofka waddada maraya unbuu gacanta ku dhigaa war ma islaamaysaa buu yidhaahaa dadku waa kala nooc mid yidhaha waar islaam la inay naga tag kaa wuxuu yidhaahdaa qaar badan oo baahan baa jira waktigaa haynagaga khasaarin inayna wadiyabu ku yidhahaa kooxdu wato ka marma u iskaga tagaa mid baa yidhaahda islaamku waa maxay sharxa buu yidhahdaa kamaynuu sharxaynaa islaamka loo sharxa waa caynkan waa caynkan mid yidhaahda bal waa ka soo fakeri mid yidhaahda isiya waxaan soo akhriyay aan daraaseeye mid yidhaahda waan islaamay wiil kasta saddex qof buu ugu yaraan soo helaa ninkaasi shaqadiisuna waa inuu waddada u baxo yidhaha war ma islaamaysaa haddaad waddada u baxoo tidhaahda waar ma tukanaysaa kaa laba dhiga dhagaalahaya laba lixda kaa hargaysa kala dara war kaalay tuko ma u malaynaysaa inaad waayi lahayd cid tukata yacni kalsoonidaad ku qabto luqatul xiwaarkaaga weeyaan maxamed idriisna wuxuu ka warramayey nin kaloo tagsiilo oo muslim oo isna maraykankaasiya wuxuu yidhi tagsuu wataa dabeetana wuxuu ka keenaa buu yidhi dadkuu ka soo qaadaa eerboodka marka uu qof soo fuulo kastamar ee tagsiga soo fuulo ee uu gaadhigiisa soo kaxaysta uu ku soo qaado ayuunbuu qur-aan saaraa tagsigiisa maraykankiiyo waa dad hadal badan dabeetana waxay yidhaahdaan waa maxay waxaan hadlayaa ma heesba ma dhaqanba waa waa maxay kan waxaan sheegaya su-aashuunbuu ka rabay inuu hadalka isagu bilaabo dabeetana wuxuu yidhahdaa maya waxa weeyaan waxyigii ugu dambeeyey ee ilaahay xaggiisa ka yimaada ee nebi maxamed lagu soo dejiyey dabeetana mas'aladii uu weydiiyey ila ka jawaabayaayo wuu sharxaa wuxuu leeyahay ninkaasi lix bilood gudahood konton iyo siddeed qof baan iyagoo kursiga dambe saaranee shahaada u qabtay waa tagsigiisa kursigii ka dambeeyey kursiga dambe tagsiga uu waday konton iyo siddeed qof oo saaran baana shahaada u qabtay buu leeyahy waa ninkaa tagsiilee tagsigiisa iska wata idan islaamku waa basiid waa waxuu qof kastaaba ku qanci karo waa wuxuu brofesor iyo mid reermiyiyaba loogu talagalay khabiirka iyo ka adhiga raacba ilaahay kitaabkaasu ugu wada talagalay waa basiid qof walbana laga dhaadhicin karo waa luqadaasu aaminsan yaha xiwaarka iyo in dadka loo soo bandhigo dacwadaas in loo sheego inay murankooda la yidhaha qul haatuu burhaanakum in lagu yidhi wajaadilhum bilatii hiya axsan laakiin adaa lagaa rabaa inaad u qalabaysantay inaad dadka qancin karto adaa lagaa rabaa inaad ilaahay kitaabkiisa xambaarto waxaa naftayda iyo tiinaba kula dardaarmaya aan dadka wax u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa xambaarno oo mas-uuliyaadka ina saaran mid madaxa iyo mid mijaha mid sar iyo mid hoosaba waa mas-uuliyadina wada saaran aan qaadno wallahu aclamu billahi towfiiq
ilaaha ka abaalmariyo sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun muxaadaradaasi waafiga ah ee inoo faahfaahiyey hanaanka dacwadda in ay ka mid tahay in la isqanciyaa